ذر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق متفق عليه وعن صبر عائشة رضي الله تعالى عنها وعن صبر عبد الله بن مسعود انت روح مسجد أبو هريرة يا رسول الله عائشة وصوت النبي صلى الله عليه وسلم وحاسي نبيه وانا احب الناس اليه dadka suugu jeclaa iyo xaasadkiisa gaar ahaan waxa ay tahay markaa ina abubakar oo aynu garana fadligiisa iyo darajadu taga yahay waxaa lagu tilmaama caaisha inay tahay afqahu nisaa ummati cala ilaq dumarka muslimiintaasa ugu aqoonta badan ee ugu cilmiga badan ay tahay dhowriyo kontonkii hijiriyada ilaa toddobiyo kontonkii hijiriyada ayay dhibatay rasuulku sala allahu alay wasalam lixsir baa lagu siiyey sagaal sir waa kula gurigalay markuu ka geeriyooday sideedi samashi bay ahayd gabar caqli ilaahay subxaana watacaala ku manayska ayay ahayd marka laga tago dee cilmiga iyo qaybka kale ay markahay cabdillahi bn mascuud ibn ummi cabdi ku caan ku yahay alhudali qabiil odhan jiray banu hudayl oo lagu tilmaamaynahaa dadka aadka luqadda carabeed uga fahniinta ah ayuu ka soo jeedo deegaanka markay sag mu ahay waxaa laga soo wariyay nabigu sala allahu alay slam inu yihi innaka gulaamun mucallamun waxaa tahay nin yar oo wax la baray waa dadkii ugu hor islaamay waktigii nabiga sala allahu alayh wasalam ee ugu horreeyey ayuu ah axaadiis badana wariya qur-aanka rasuulka sala allahu alay wasalam si gaara ay ugu amaanay saxaabigaas abi dar jundub binu junaada isaguna waa saxaabi aan qurayshi ahayn saxaabada rasuulka ugu hor islaamay ee islaamka soo hiibsaday meel fog ka soo egtay markuu warkiisa ka maqlay magaalada maka ayuu ka mid yahay qaala wuxuu yihi marka abu dar radi allahu tacala canhu qaala linabiy sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu igu yihi laa taxqiranna ha yaraysano ha yaraysano min almacruufi wanaag amba wanaagga shay-an waxba ha ka yaraysano walow an talqa aada kula kulantid akhaaka walaalkaaga muslimka ah biwajhin weji aada kula kulantid daliqin qurquran oo soo dhaween ay ku jirteen xadiiska rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu dhiirigelaya waxaa macruufka inaan la yaraysanin waxaana xadiis saxiixa wuxuu kullu macruufin sadaq macruufka su qofku sameeya waa sadaq qof markaa aada wax u sheegto amba aada wax tarto amba aada dib ka badbaadiso fadli badan baa dee laga helaya sidaasoo kale haddaad wejiga walaalkaa u furfurto oo aad muujiso inaanad wax xumaana qalbiga ugu haynin taa laftigeeda waa calaamad tilmaamaysaa macruuf iyo wanaag waayo wejigu halka laga afiso qofka markaa qalbiga wuxuu ku hayso wejiga laga aqday macnaha xadiisku waxa weeye markaa xadiiska nabigu wuxu uhi sala allahu alay slam tawasumuka fii wajhi akiika sadaq dhoolla caddaynta walaalkaa dhoolla caddaysaa waa sadaq laa taxdiranna ha caqiran wa ha caqiran min almacruufi wanaagga ha caqiran sheen waxba ha ka yaraysan oo hays odhanin waxaasi waa yar yahay oo markaa faa'ido badan u lahaa walow aan talqa aad kula kulantid akaaga walaalkaa بوجه طليق وجه فرفران بوجه طليقنا رواية لم تفرق واسمعنا وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال وحي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحى لقولي أرأيت وحى كورا ترى الرجل منك كورا الذي منك سوى يعمل عمل عمل فريريا عمل كاسو من الخير خير كاملا ويحمده الناس عليه ضدنا يكو أمانيا قالوا يقول تلك تاسعاجر بشرى المؤمن وبشارة المؤمن كوسو دك دك تويا بس تفهم عليه غفوة مثلا عمل ولا يكون لا إيمانيا هنا بطين الصدقة بتي هنا بطين مركا إلو علم دست برأيه jihaad ka qayb galay aduu wax khayra buu samaynaya qaftigiisu maaha ha lagu ammaano markuu khayrkaa samaynaya ee waa alla dartii bay ka tahay iyo ikhlaas ha yeeshee waxaa dhacaysa inay dadkii ku ammaanaan oo idhahdaa wallahi ninkaasi waa wanaagsay ninkaasi waa ahlulkhayr iyo wixii lamida arrintaasi miyay ka dhalanaysaa ikhlaas daro ninkaasi inaanu mukhlis ahayn daacad inaanu ahayn miyay ka dhalanaysaa arrintaas waa maya ee nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay waa bushaarada qofka muuminkaa usoo dheerayso aakhiro wixii lagu siinayo wax ka mid a ayunbaa adduunyada loogu soo qadimay khayr lagu ammaanay qofkaas marka waxay ka dhigan tahay xadiiska macnihiisu waxaa weeye qofka hadday niyadiisu wanaagsan tahay oo isagu aanu dadka weji kaga rabin camalka khayrigu samaynayo ilan camalka waxaa loo shardiya qofku inuu mukhlis ku yahay daacad ku yahay haddii sidaasi ay tahay ammaanta dadku ay ammaanaan ee ay khayr ku ammaanaan waxba yeeli mayso camalkiisii khayriga ahaa wax alla waxay udhamaysa haba yaraatama waana bushaaro wanaagsan ilaahay subxana watacaala u geliyey dadka dadkuna waa shuhadaa ullahi fil ard waa markhaatiyada alleh ee dhulka jooga markaa wixii ay ka markhaati kacaan ee ay isku waafaqaan wanaagiisa amba xumaantiisa ayuuba ilahay agtiisana sidaa gaalo wuxuu yidhaha abubakr qiila waxaa la yihi rasuuli llahi sala allahu alay sl rasuulkii alla waxaa lagu yihi ara'ayta waxaad ka warantaa rajula ninka ka waran ladinkaasoo yacmalu lcamala camalka sameynaya camalkaasoo min alkhayri khayra waxaa ku baxay de hadduu camal adduunyo amba camal aan diinta waafaqsaneyn uu sameynayo oo aan lagu ammaanayn taasi waxba markaa ama lagu ammaano taasi waxba usukar mayso lakin camalka khayriga ah oo aynu tusaaleyna matala ama mujaahid ha noqdo ama qof cilmila ha noqdo ama qof salaad iyo khayr la imanaya ama sadaqo oo wayaxmaduhu nnaasu caleyhi dadkuna ay ku mahadinayaan ku ammaanayaan qaala wuxuu tilka taasi caajilu bushra lmumin waa bushaarada muuminka ee soo dheeraysa ilahay subxana wa tacala abdiyada miskiin mutafaq caleyh وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وجل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كل دين عن الغزع غزع وعلى الله أي دين متفق عليه عبد الله بن عمر حديث سورنا يا وعمر بن الخطاب الكيسي وحاول كم هي أصحاب توقع حديث توقعين تبرم حق عبادته aad ba markaa lagu tilmaami jiray in badan buu sii noolaa aabihii dabadii fadli badan buu isnolaa cabdillahi bn cumar radia allahu canhuma rasuulku sala allahu alay wasalam waxna qadca buu diiday qadci waa maxay waa xalqu bacd ara' wa tarku lbacd waa madaxa barhkii in la xiro badhna laga tafa ayaa qadca la ihahda حلق بعد الرأس وترك البعد والكورة قول النبي محمد أرنت ديدي سمداء هذا ريسمه هذا نبي فوضى تسكي بعد يد لك الليل هذا فرضا يحيرنا مركا هذو حاجة ترك حيرو هي هذو من عيانا كحيرو انت مركا واش منه المهم قد دعوا على هذا حلق بعد الرأس سيعمركم فسرين madaxa badh oo la xiro wa tarku lbacd iyo inta kale oo laga tago marka haddii madaxii la wada xiro la wada dhukuro arrintaas kuma soo gudagelayso oo kuma jirto arrintaas haddii dhammaantii la wada daayana kama soo gudagelayso haddii markaa aaloob lagu sameeyana siday culimadu leeyihiin iyadana ma soo gudagelayso bimacnaa haddii meelaha qaarkood laga xagga hoose laga hagaajiyo soomaalideena hore laftigooda waxbay samayn jireen dhowr iyo bay u samayn jireen dadka waa ka lamid waa kaa laftigeeda waa in barna la daayo barna laga tago dadka cawaanka ah iyo baad ku arkaysan diin ba haysanin ayaa inta badan siyaabaha aynu ku aragnaa sameeya waxaa xaaraana markaa ficilkaa isaga nabigu sala allahu alay slam jeeday amba gaalada ha sameeyan amba yay samayn iminkana waxaa usi raacay ba arrintaasi dhaqan gaalo lagaga daynayo oo la isku ekeysiinayo inay tahay waxaa la tashabuhu bilkufaarna gaalada in la isku ekeysiiyaana waa arrin mutlaqan ba xaaraan marnaba aan banaanayn xaaraan weeyi وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي الرسول قولي لا تتركوا النار في بيوتكم لا تتركوا هكتجنا النار الضبط هكتجنا في بيوتكم بريه لك هكتجنا حين السلامون وقت يطيع عنيسا متفق عليه حديث كاول اسواق حديث كلا نبي صلى الله عليه وسلم يقول نار ثانية عدوين ee marka seexan ay taas dabaqti waayo rasuulku waxa la soo gaartiyey guri magaalada Madiina ku yaalay oo waqti habeenimo ah reerkii ku dhuftay raasana markaa dad ay ku dhibaatoodeen oo ku noqdeen dad baa wax ku noqday dadku markaa waa naarta wax lagu ciqaabayo weliba waa qayb ka mid ah waa sagaal iyo sagaashan kale ayaa ku halay aakhiro suu nabigu uri sala allahu alay wasalam markii naartii boqol loo qaybiyey ayaa sis kamida iyo qayb kamida adduunyada loo soo saaray si ay dadku ugu intifaacsadaan oo intifaac ay uga helaan waxaa laga qaadanaya markaa inay waajib tahay dabka in la iska baktiyo habeenkii gaaraan marka la seexanayo oo aan guryaha lagaga tegin waxaana iska dhici karta xayawaanada la yidhahdo fawaasiqda sida jiirka iyo kuwa lamidka ahi inay sabab u noqdaan sida xadiis kusoo aroortay inay guriga ku gubaan dabka fawaasiqda عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده لا تتركوا لا تتركوا هكذا النار الضب هكذا أما الضب هكذا سيبوا يتم برينا مورا للرسول بريها طوى كوش دانينا أبعد الضب هكذا بمعنى الضب يا والله قال الدفاع فنيا والله ما مار مير الدفاع ينوس عليه لكن هو قول محينا تنامونا markaad seexanaysaa rasuulka sala allahu alay sl markaa naxariistiisi baa laga qaadanaya xadiiska iyo shafaqadiisii calaa ummati ummaddiisa uu naxariisanayey ee uu turayey aad buu rasuulku sala allahu alay wasalam u naxariis badnaa ilahay ba yihi wa kaana bilmu'miniina raxiima وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرسول كل أمره باللعق الأصابع إلا اللي يقف وراها يو التحفتي حيرد إلا مرديو وقال يقول إنكم إليكم لا تدرون قرام إسان في أيها حلكي البركة بركة أي كجرتي بركة حقيقة كجرتا قرام إسان ما إنت الفراها صور عليه حنتدها الفراها كوها نيبي كجرتا ma intaad cuntay bay ku jirtaa ma inta yare xeerada ku hadhay ee bilaydhkii ku masaxantay ee ayay ku jirtaa garan maysaan meelay barakadu kaga jirto barakaduna waxa wey waa wixii laga rabay raashinkan in laga helo oo ilaahay subxaana watacaala inuu gaashada kaaga biya inaad ku gaasho baxdaaba ay wax kuu tarto oo dee wixii cunto lagu yaqaanay laga helo wixii alla barake geliye markaa ayay barakadu ku jirta waxaa laga qaadanaya xadiidka dhowr arrimood waxaa ka mid ah waxaa la idhahda israaf inaanu wax saxa ahayn daadaadinta waxa kaa oo alla wuxu uhi kuluu washrabuu walaa tusrifu inahu laa yuxibu almusrifiin cuna oo caba hana daadaadinina allana ma jecla almusrifiin musrifiinta alla ma jecla israafka waxaa kamida cuntadii raasi meeshii ku taalla amba farihii wada cuntaa inaad tuwaalka iskaga masxado amba aad saraxalato ayaa kana waa min alisraaf haddaba dad fara badan waxaa laga yaabaa maanta inay la yaabaan haddii la arko qof murdinaya dilayrku wax ku cunay
markaa lacqigan faraha waa la loofayaa xadiis kale nabigu wuxuu ku yihi ha loofo isagu amba ha loo loofo isagu ha loofo amba ha loo loofo yaa u loofaya caruurtiisii oo kale ayuu loofsin karaa wala laakiin waa inuu marka hore si fiican faraxshay oo farihiisu uu nadaafadda marka horeba ku ilaaliyo amba kula dadaalo cuntada waxyaalaha barashada geliya marka waxa ka mid ah marka la cunayo sunada in la raaco in bisinka loo qabtaabaa ka mid ah marka cuntada la cunayo عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وحو أمر بلعق الأصابع لو في فرها والصحفة عيبة حيرة مرتا يقول ولا مرجنة وقال ثم تبيك لا تدرون كرم إنسان في أيها هل كيدي amba halkeeda albarakatu barakada ay ku sugan tahay keede ayay barakada ku sugantay cuntada xaggee maa inta faraha soo raacda baaba laga yaaba inay ku jirto amba markaa intaa meel kaduwan baaba iska dhici karta inay ku jirto وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت suila rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka waxaa la weydiiyey ayu salaati salaadee ayaa afdalu i fadli badan salaad la tukado teeba ugu fadli badan oo ugu saraysa salaaduhoo kale fadli badan yihin waxaa ka qayb qaata markaa asbaabo asbaabaha markaa waxaa ka mid ah salaaduhu gooraha ay ku doogan yihiin salaada dadku ay hurdaan amba ay mashquulsan yihiin iyo salaada dadku ay soo jeedaan iska firfico yihiin ay kala asar badanta ninka gurigiisu masaajka ku dhoowyahay iyo ninka meel fog ka imanaya way kala asar badan yihiin waxaa fadli badan bu nabigu sala allahu alay wasalam ka meel fog ka imanaya ee soo soconaya muddo dheer waxaa ka qayb qaata salaada aftaliyada kolba qofku markaa tukanaya qadarka khushuucdiisa intuu soo jeedo iyo waxaa u akrinayo intuu macnihiisa fahmaayo masaajidadiisa u kala jamca badan yihiin baa ka mid ah imaamka ku tukanaya noociisa ayaa ka mid ah waxyaalo badan baa ka qayb qaadan karaa fadliga laftiisa haddaba salaada la weydiye uuri qaalo wuxu uli tuuli lqunuuti ay tuuli lqiyaami salaada ugu taagnida dheer ayaa ugu fadli badan salaadee salaada ay ka dheertay xagga taagnida ee muddo dheer la taagnaanayo ayay ka fadli badan tahay sidaa uga nebigu sala allahu alayh wasalam markuu dadka tukinayo uu u turaayo aada buu ugu turi jirayo dee si aaday musii dheerayn jirin laakiin markuu habeenkii keligii tukanaayo hal ragcada ayaa wuxuu ku tukaday lix jis qiyaasi waxa suuraة الbaqara ayuu ku bilaabay saan subil mala aayadda boqolaad saxaabigu la tukanaayey aayadda boqolaad mala markuu gaabo ayuu malaha rukuuci doona uu iska sii wato markaasaan isgu mala suuradduu dhamaynaya su haddana iska sii wato uu dhamaystiray suuraة الnisaa uu firfirtay uu dhameeyey aali cimraan buu dib igu soo noqday uu dhameeyey waa lxtiis wax gaadhay waa ragca waaxida waxaan ku hamiyey bul markaa shay xun maxaa ku hamiye baa laydho wuxu hi waxaan ku hamiyey inaan kaba goosto nabiga marka taagnaan kari waayo ma inaa weli karaa taas waa maya almuhim salaaduhu waxay leeyihiin nabigaa inoogu macallin ahaa salى اllahu alay wasalam wuxuu ihi midkiin markuu dadka tukanaayo ha soo khafiifiyo maxaa yeelay mid daciifa baa ku jira mid kabiira baa ku jira mid baahi u saaxiiba baa ku jira waxyaalo badan baa markaa laga helaya markuu jaarkiisa u tukanayana inta doonaha dheeraysa isagu falyutawil maasha haddana iyadoo sidaa ay tahay waxaa laga qaataa ama laga qaadanayaa salaadaha dadka sida loo tukinaayo waxaa laga qaadanaya nebiga salى اllahu alayه wasalam dhalinyaro fara badanoo masaajkooda tukiyo waktigan si gaarana magaalada aanu ku aragnay waxaad moodaa inaanay wax badan oo axkaamta imaamada ah aanay ka haynin amba aanay muhiimadaba siinin hadday noqoto markaa laxniga qur-aanka ee ku badan iyo hadday noqoto degdega salaadaha salaadaha ayaa loogu tala galay horta dadku inay soo gaadhaan salaada maqrib marka hargeyso kale la joogo waa la sunaystaa masaafo waxa u dhaqnaa in la iska sunaysto oo la iska soo gaado laakin allahu akbar iyo adanka takbiirtu way iska saarays ma aha waajib in la sunaysto laakiin waxaa loo jeeda dadki inay soo gaadhaan salaada casarkii baa kula mid a xilliga harda la tukanayo salaada casar xaggana waa la odaaba waktigii soo noqonaya kolba ugu yaraan rabi aba labaatan biri waa in dadka la sugo siay dadku salaada uga soo gaadaan oo dadkanaa la eegaya salaada loogu talagala intaa waxaa dheer qur'aanka lagu tukinaayo nebigu salى اllahu alayه wasalam isagaa imaamkii ahaa mucallimkii mufasalka ayuu akrisa mufasalku waa kee waa suuraة اlxujuraat iyo wixii ka hooseeya intaa rasuulku ma dhaafi jirin salaadaha faralka salaada subax oo kale iyo salaada duhur oo kale iyo suuradaha dhaadheer ee mufasalkaa ka dhigid akris salaada subax lixdan aayadood amba boqol aayadood bu akris bukhaariga muslim bay ku jirta sidaasoo kale salaada duhur waxay dhahdeen intuu mid kaadi kaadi tago isagoo nabigu xidho ragcaddii ugu horeysay oo baqiicu qarqad uu kaadi tago oo uu soo dhamaysto baahidiisu soo gari jira hadan ragcadda weli loo taageen suuratu sajka baan ku qiyaasnay bay dhahdeen ragcadda hore inuu taagnaan jira ama in ka dhex salaada casarna way ku sii xigtay iyada salaadaha ugu kooban waxaa salaada maqrib oo mararka qaarkood la soo wariye inuu suuratu duur akriyey iyo acraaf iyo laakiin kisaarku inta badan bu tuka jira kisaar mufasal suuradaha yaryar buu ku tegi jira almuhim imaamadu waa cilmi dhan bay u baahantay qofka dadka tukinaya markaa waa inuu aqoon u leeyahay qaabkii dadkuu tukinayo ninka aadaama waa kulamaya isaga laftiisa aadama laftiisu waa inuu aqoon u leeyahay sida salaadaba aqoon loogu yeehay qofka tukanaya baa isag inuu aqoon u yeesho qalbihi muhiimadana waa inu wax toosimo ee maaha inaynu wax ceebayno ama dalalno suila rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ayu salaata afkaru qaala wuxu uri dowr qanuuti salaada ugu qiyaamka dhan mutafaq caleyh waxaan ugu tala galay maanta inaan dhammaystiro kitaabka markaa lambarkii naxajista ragga waa kala hadheen oo isku mid maaha ardaydii way kala dadaal badan yihin qaarkood baa maalmihii horeba sii daayey وعan jaaبir بن cabd للahi الأنصاrي رadي الlahu taعalى canهuma أنahu samca رasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم qabla mowtي بثaلaaثaةi أyاam yquul laa yamuutana أxadكم إilا whuwa yuxsin الdna bالlahi عaزa وaجل rawaه msلم jaabir بn cabdالlahi alanصaarي alkhزrجي isagii aabihiiba saxaabay ahaa in aabihii wax lagu dilay dagaalkii uxud waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey aabihii ee la heshiiyey rasuulka sala la ala sl magaalada maka baycat alcaqabati ahaaniya taasii kala qayb qaatay buu ka mid ahaa jaabir wuxuu ka mid yahay tobanka saxaabiya ugu xaaliisa badan amba toddobada ugu xaaliisa badan buu ka mid yahay annahu samica wuxuu maqlay rasuul اllahi salى اlahu alay sl rasuulka aleh qabla mowti dhimashadiisa ka hor bialaaثaةi ayaam saddex cisho yaquulu isagooda laa yamuutanna yuu dhiman u dhimanin axadikum midkiin ilaa wahuwa yuxsinu danna isagoo ka wanaajisanaya mooyaane malaha bilaahi caza wajal allah uu ka malaysanayo midkiin yuu dhimanin ilaa isagoo malo wanaagsan alla ka malaysanayo mooyaane rawahu muslim malaha wanaagsan goormus iyuu qiimo leeyahy waxa uu qiimo yeelanaya malaha wanaagsan marka qofku camal wanaagsan ku daro laakiin haddaanu camal wanaagsan ku darin ee uu markaa khayr in iska rajeeyo ama odhahdo war ilaah wa kafuur raxiim waa baatil baa la culimada waxay qowlka waxay leeyihin waa qowl baatila waana alamnu min makri illah in laga aamin noqdo ilaahay subxana watacaala xarig maloogiisa oo laga aamin noqdo weeye anahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qabla mowtihi bialaaثaةi ayaam yaquul isagoo labuu maqlay laa yamuutana yuu dhimanna axadukum midkiin ilaa wahuwa yuxsinu isagoo ka wanaajisanaya adana malaha bilaahi alla man caza sharaf ha yeeshe wajlah nawrawa muslim marka culimadu waxaa ay tilmaamaan aba axaadiisaba ku sugan qofku inuu ku noolaado bayn alkhawf wاraja khawf iyo raja qofku inuu ku noolaado khawf iyo raja waa maxay dhinacna inuu qofka cabsi kaga jirto dhinacna raja ay kaga jirto oo marka dunuubtiisii la eego waa inuu qofku cabsado oo cabsi ay ku jirto cabsidaas maxay keensanaysaa inuu dunuubtii iska ilaaliyo inuu dadaalo dhinac kale rajo waa inuu qabo oo camalkan wanaagsan uu samaynayo hadday salaad tahay hadday sadaqo tahay hadday khayr kala tahay waa inuu niyadda gashado in alla subxaanahu wa tacaala ku abaalin doono abaalmarinaas taasina waa rajo rajaduna camal markay wadato waa sax hadduu qofku markaa laakiin rajo bilaa camal hayo taasi qiimo ma laha idan markaa qur-aanka waxaa ku aragteen haddii ilaahay subxaana wa tacaala sheego ahlu naarka ahlu jannahana uu sheega xikmadda ku jirtaa waa maxay hadduu naarta sheegana jannadana waa sheega xikmadda ku jirtaa waxay tahay qofku inuu labadaa udhexeeyo dhinacna uu ka rajo qabo dhinacna uu ka cabsado sia weli waxaa khalada culmadu idhahdaan dadka inaad u saarto un xagga rajogelinta oo aad rajoyn kala hadasho amaba aad cagsigeeda samayso oo aad cabsigelin dadka ku wato ha yeeshee marna tarhiib ku samee marna tarkiib ku samee marka waa isku dheeli tirnay qofka waxaa ka dhalanaya dheelitiran wax la idhaahdo in la helo waa sida sumirka bay culimadu idhahdeen ka janaxay daa'iro daa'irka iyo sumirku haddii labadiisa dare midkood la gooyo miyuu duuli karaya awoodigu ma lalo garab hadduu idinku leeyahay ayuu ninku yidhi marka waxa weye sidaa inuu sumirkaasi u duuli karin oo kale wey hadduu dhinac un rajxo qofkaas waayada markaa dhinacna ka cabsato dhinacna aad karajayso dadka ugu darnaa maxay qof salaada ka tegaya oo suuqa iska joogo ciyaala suuqa haddii laga war ilaahay ka baqo waxaad samaynaysa iska daa wuxuu kana war adima ilahay baa naga xigaan dadka naarta galayaba kulka naarta galayaba walaad baa ugu horeeya la yidhi marka ilaahay subxaana watacaala lama kala xige waxaa lagu kala xigaa bilcamal marka munkarka aad samaynaysaa kuu tabririnaysa ficilada noocaasi qofkaas ka hadlay waxa alla istaga dhigo yaclamu ana allaha shadiid lciqaab wa anahu gafuur raxiim waxaad ogaataan ilahay inuu yahay shadiid lciqaab isla markaana waa maxay waa gafuur raxiim haddaba goorta xadiiska aan kusoo noqonaya marka arrintu ay tahay dhimashada qofku inay soo dhowaato waxa culimadu leeyihin marka xaaladda uu xanuunku ku darnaado xaggeedu badinaya xagga rajada camalkii wanaagsanaa uu soo samayn jiray khayrku qaban jiray in ilaahay ku abaalmarin doono ayuu badinaya waayo ilaahay subxana watacala waa gafuur raxiim dunuubtiisii inuu ka dhaafanayo ka rajaynaya xadiiskana saasuu la macnayba male wanaagsan markaa dhimashadu ay soo dhawaato qofku xanuunsanayaan baduyaalka waayo waa inuu xagga rajada badiyo oo u ogaado in ilaahay subxaana watacaala camalkii wanaagsanaa uu sameeyey aanu ka dayacin qofka ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin waxba inagu markaa warkama hayno waxaynu camal qabanayno laakiin waa laynoo qori waayo misqaala dara inagama hallaabayso weliba ilaahay subxana watacaala waa korinaya waa siyaadinaya وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان لبا نعمة مقبول ولا بدغا فيهما لبدا في كثير من فربنا من الناس ذلك كاملا الصحة هو عاصمة الغد يا الفراغ فراغ هو البخاري والسوري waxaa jira sideed arrimood ama arrimo kolayba qofka isku bedbedelo adduunyadana xaalad keliya kuma waarto hadduu qof faqiir yahay wakti waxaa laga yaaba u qani noqdo inay jiri karto hadduu qani yahayna maruu faqiir noqon karaa waa dhici karta inay jirto hadduu caafimaad qabo inuu xanuunsadaa laga yaabo hadduu xanuunsadana inuu caafimaadaa la arko hadduu faraaqa hayo inuu mashquulaa la arko markaa dadku laakiin ma dareensano labada arrimood caafimaadka ma dareensanoo iyagoo caafimaad qabo cilmi iyo cibaadaba la iman karaya ayay suuqaa waktigoodu ku rideen iyo bilaa macni bal masaajidada iminka eega inta dibadaha iska joogta ee aan waxba qabanaynin ee aan xataa arrin adduunye ku mashquulsanayn su akhira iska daaye ayaad i boqolaal iyo kumanaan sar ka badan kuwa kale waktigaanu dilaynaabay ka oranaya amniga waxa la daa bayc اlamni ama khiyaar اlamni baa jiro waa qofka lacagta marka lagu siyaadiyo si kayr caadi ah tusaale ahaan shaad ama surwaal ama kamiis qiimihiisu uu taagnaa labaatan dolar haddii suuqa ninuu kaa idiyo boqol dollar kaa siiyo sabab maxaa lagu odhanaya waar ma indhaha lagu hay sideed ahay markii laga ibinayo dabeetna farkaa dhexda ka qaninaysa qofkaasi khiyaar buu leeyahy sharciga suu dhigayo khiyaarka waxa wey waxa laga ikhtiyaar buu leeyahy waa inuu shaygii celiyaadu ikhtiyaaru leeyahy ikhtiyaarka maxaa la ikhtiyaaru lradmi waayo waa la dayo marka hore waa sidaasoo kaleo waktigani aad buu uqiimo badanyey dabeetana maxay ahayd in laga faa'idaysto soo maha lama garanayo waktiga qiimihiisa dadkii markaa maalmahaasma iska dhaafaya cumriguna waa maalmahan waxa soconayeen halka cibaado ku mashquuli lahaa amba khayr kale u ku mashquuli lahaa ayaa laga yaaba in dembiga ku mashquulo sidaasoo kale caafimaadka oo qofku markuu dhalinyarada yahay ama uu da- yar yahay uu ka caafimaad badan yahay ba markuu weynaado oo faaha iyo jubaadkaa ku batay yahay ba markuu weynaado markuu caafimaadka qabay marka haddii cibaadada aada ugu dadaali jiray khayrka haldow markuu weynaado haddii kori waayo camalu qaban jiray markuu yaraa waa loo qorayaa bu nabigu yihi sala allahu alay wasalam muxuu noqonayaa mid loo qoraa buu noqonaya qof hadduu safro bu nabigu yihi sala allahu alay wasalam amba uu xanuunsado wuxuu markuu caafimaadka qabay amba muqiimka ahaa uu qaban jiray baa loo qoraya salaada haddii markaa sunayaasha aada u ilaalin jiray safarkii isagoon sunayaashu tukan baa loo koraya casarkii sunayaasha waa iyadaa ilaalinsa hadduu xanuunsaday oo markuu caafimaadka qabay cibaadada noocayo noocaasa samayn jiray imisana uu kori waayey muxuu noqonaya mid loo qoro ayuu noqonaya waa mina nicam waa nicamka ilahi subxana watacala ku namasay rasuulku sala allahu alay waslam markaa iqtanim khamsan qabla khamsin buu yidhi kana waa kamid nicmataani laba nicmo maqbuunan waa lagu dagaa oo waa lagu khiyaamaya fiihima labadaa dhexdooda kafiirun in fara badan oo min annaas dadka ka mid ah kafiirun taa waxa laga qaatay weyna inaan dee dadka qaarkood ay ka faa'idaysteen laakiin dadku say u qaalibkeeyeen ay tahay asixatu sixada caafimaadka iyo ilfiraaq faraaqada marka dhalinyarada si gaar ah xadiiskani si gaar ula soo hadlayaayo maanta waxaa laga yaabaa in badankiinu inaad gurigii iyo aabbihiin iyo hooyadin aad ka timaadeen oo cuntadii aad kasoo cuntana wax soo bara lagu leeyahay laakiin xaggee mara raggii waaweynay ayaa odayaashii badankooda way yerin sooma qaar badan way shaqo tageen way shaqaynayaan de qaar badan baa jeclaa xataa inay wax dhigtaan ama wax dhigaystaan marka fursadda ayaa layska dayicin inaynu ka qaadan nolosha وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحمد رسولك إله أولا من صور سورة من تصور صوره في الدنيا ديالا كل فوحة لو كلفا أن ينفخ فيها إن كأفوفه الروح الروح لإن كأفوفه يوم القيامة وليس بنافخ إن كأفوفه يرى معها متفق عليه صور فوحة لو هو حرام وإلهي هو مصور من عيسى سبحانه الله المصور هو الذي يصوركم في الأرحام رحم فسقى ينفق هذا هو oo ilmogalaanka ayaa lagu soo qaabeeyey qofkii bani aadamka markiisa hore qofkii markaa markuu wax sawiraayo wuxuu isku ekeysiinaya ficil illaahi subxaanahu watacaala alla ficilkiisu buu isku ekeysiinaya waana edadara markaa noocaas marka halkan madaxii soo sawiro haddana ligtuu sawiro haddana tan kale uu sawiro waa su-ul adabi maca allah alla kama edebsanin kaasi waa mid mid kalena waa loo diiday sawirkao waa dariicatu aw wasiilat lishirki waa wado shirkiga loo maro oo sanamyadan iyo waxa la gorgorayo taallo ban inu kaban dhaawaayo taalladu hebel hebelkani qof la weynanaya unbu aha qurayshi laabta markay sheegayeen nin wanaagsan bu aha laabta kaana yalubsu sawiqa lilxajaaj sidaas ka soo aroortay saxaabada waxay dhahdeen nin wanaagsan oo dadka xujaajta u walaaqa cunto ayuu ha u diyaar garayo siiya markay dhintayna qabrigiisibay ku intikaafeen muxuu noqday marka ilaahyadeedu mid kamida isagu dambi ma laha ila nabi ciise waata lagu xajibaye isagu wax dambi uu leeyahay haba yaraatee he ma jirto qofkaasi mar haddii markaa aanu caabida oranin oo cabdilqaadir jawlaani ba nin wanaagsan bu aha cabdilqaadir alkiilaani weeyaano jilan waa degaankiisii ama jilan waa ciraaq ciraaq banu kaasiye bagdad weliba qarnigii shanaad amba afraad meelahaasu noolaa haddee qarnigii afraad amba shanaad buu noolaa markuu dintidaasan loogu xadida oo laynaga dhaadhiciyo taakataaka ninka ku jiraayo cabdilqaadir u yeedha iyo halkaa haddaad kasii dhacaysa cabdilqaadir u yeedha iyo xaggii alla subxaana watacala looga yeerin lahaa ayuunbaa laynagu mashhuuriyey shaylaani waa gurmo madog waa jaylaani madog waa muxuuj waa gaalnimo eregaas aqisna ya qaws mada iyo fulaan rag waaweyn ayaa ku dikriyay haddaynan bir baan ku garaacanaya markaase weliba waxaa dadka diini ka dhigeen hadda eg haddaba wixii nebi maxamed loo soo diray inuu dadka uga dig shirkigaas yaa shirki aanu abujaal samayn jirin qof dhintay oo mowda in loo yeedho laydhaa wax ii tar layaakay quraysh samayn jireen qoomkii nabiy llaahi ibrahim anaaga nuux waxay yidhahdeen laa tadarina alihatakum alaa tadarina wadan walaa yaquusa wayacuuqa wanasra soo maha igir cabdillahi bni cabaas rag wanaagsan weeye magacyadoodi wadan waa nin wanaagsan yacuuq iyo yaquuf kuwaas nasri waa magacyadii raggi wanaagsana markay dhinteen bay ku xadgudeeno sawiradoodi bay meesha dhigteen shaydaanku waa farsamo muuranoo qoladii ugu horeysa wuxuu ku yidhi aabbayaashiinu hebel ninkii wadan la odhan jiray iyo kii suwac la odhan jiray alla niman ehlul cibaada ba ahay waa nimanka cibaado banaaya si aad cibaadadoodu kala yeelataan sawirkoodii halkan dhig laakiin ha caabudooda uma banaana inay caabudaan sawirkiiba halkaa udhiga marka saa u eegaanba aw aabbahayga cibaado banaan su cibaado la yimaadaan qoladii labaad muxuu ku yidhi shaydaanku aabbayaashiinu idinka idinka horreeyey yay caabudayeen sanamkanay caabudayeen sagaal boqol iyo konton sano markaa nabi ciise ka dhex baaqi nabi nuux owlahasadaya qalmihii sawirku waa xaaraan amba ha lagu sawiro footokoobi amba ha lagu sawiro gacan ama sawir hadla ha noqdo amba yuu noqonin waxa suuradda la dhahdaa waa arrin aan banaanayn sawirku nabi maxamed baa caynkaa yidhi axaadiis badan baa kusoo aroortay ha yeeshee xaajkii ku banaanaada isagu xaajadu iyo daruuradu way kala duwan yihinoo waxna daruuray ku banaanaadaan waxna xaajay ku banaanaadaan xaajadu waxa weeye wixii aad ka maarmi karta laakiin dhibaatooyna kugu seegeyso wax badan kugu seegeyna ama dhibaatooyin kaa soo gaarayso daruuradana waxaan lama noolaan karin amba la baaba-ayo tusaale ahaan baktigu waa xaaraan soo ma maxaa ku xalaala haddana inaad cunto haddaad ka baqanaysa inad kitaab axmade weliba waa waajiba haddaan wax kale fikrisaan lahayni marka qaarkood ba waajiba kugu noqonaysa marka qaarkood he ay waajib noqonaysa sawirka markaa sababta loo xaaraan yeelay maaha lidaatihi wasiila ayaa uu noqday markaaso awgeed waa waxa uu ku banaanaan karaa xaaja bimacnaa waxaad u baahatay inaad safarto safarkaasi maaha safarba markaa waajib kugu ah ee waad soo ganacsanaysa waxaa la yihi baasaboorkeen sawir leh dee sawirka xaaraamu kaa laakin xaaladan ilaa uu ku banaayay muxuu kuugu banaanaada lilxaaj shahaadadaa lagu yihi soo qaado sawirkaagana keen waa lilxaaj qof baa loo baahda in la sawiro oo muslimaho la doonaya in sawiradiisa meelaha lagu dhejiyo si dadku ogaadaan lasoo qabto way banaanta laakiin maaha sawirku inuu marka xaaladda ayaga banaan yahay marka laga tago xaaladaha kale xaaladdan inuu banaan yahay xaaladaha kale ma banaana wey man sawira ninka sawiro suuratan sawir fi dunya addunyada ku sawiro kullifa waxaa lagu kalifi doonaa an yanfuka fiiha inuu ku aafufo aruuxa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaysa minaafi mana aha midku aafufaya maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil markaa wixii mustaxiil laga xidhaa isna waa mustaxiil maxaa ka dhalay marka waa la ciqaabayaa waktigaan meesha aan hayn laakiin axaadiis badan oo kale arbaan ka soo وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي في الثالث yrkuu rabbahu rabbigii kusayey iyo waladii kii laa yadkuruhu aan kusaynayn masalulxayi waa kii noolaa iyo walmeyiti kii dhintay oo kale rawa bukhaari qofka ilaahay xusee tukada ee qur-aanka akriya ee qalbiga alla ka xusa ee carabka ka xusa waa qof noolkaas uu noolyi ka kalena waa meyd haba noolada hadduu doonee sidaasoo kale kii kala dhigan yihin xadiis saxiixa nabigu wuxuu guriga ilaahay laga xuso iyo aan taan laga xusumin waa guri dhintay iyo guri noolaa kale keliye mid baa laga yaaba in quraan lagu dhegeysto dadku ay salaada tukadaan salaada la sukxiyo midna hoosaa lagu dhegeysanaya amba ilaahay baa lagu caayaya amba waa lagu caaseeya sidaasunbay dadku markaa kala yihiin aakhirana saasuma kala noqonayn xadiiska waxaa laga qaadanaya in la farabadiyo dikriga alleh ereyga dikrina macno badan buu koobsadaayo salaada ayaa ka mida dikriga qur'aanka ayaa ka mida min asmaa lqur'aan ba dikri baa ka mida adikr مثل الذي في الثالثة يذكر ربه ربه حسيه والذي في الله يذكر عن حسين مركز الاسفر بردقه مثل الحي والميت وكله وكماله كمن تاكله وعن ابي موسى على اشعر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين مثل لبدا قد قبوت فلا دخل الجنة فجنة بقلي البردان هما الفجر وصلاة الصبح والعصر متفق عليه أبو موسى الأشعري عبد الله بن عباس بن سمري cabd llahi bn cabaas waa rasuulkeena adeerkii waxa uu ahaa markaasu buqaan gaadhay nebigu sal اla alay sl markuu dhintay ayadoo shan iyo tobankiina ay buuxsameen haddana wuxuu noqday caalimka ummaddan haddaa lagu ihahdo ummaddan caalimkooda waayo xabru hadi lumma waa kuma cabdillaahi bn cabaas nebigaa sal اllahu alay slam u duceeyeyo wuxuu hi ilaah ow diintana fahamsii tafsiirkana bar markaa kitaab tafsiira ka waayi maysa cabdillahi bn cabaas wuxuu yihi aayaddaa wuxuu ku fasiray ka waayimaysa isagoo aada u yar ayaa cumar bn khadaab ragga la taliya ee dee arrimaha weydiiya dadkii qur-aanka yaqaanada iyo diinta dadka lagu xukumi jira dargaasoo mid diintii aqoon laga loo baahanyay nin qaanuunka hadaliyo markaa iyo dastuurka looga baahna berigaa dabeetna cabdillahi bn cabaas ku keeni jir markaasii ragga qaarkood waxay dhahdeen annakuma nin lamida waana leen carruur wala dacwa leenahay muxuunaga daba wadaa cumarna suwanaanta daydkiinbu ka soo jeedaaye daydki midahoodu ka soo jeedaaye ogaada dabeetna camal ahaan buu doonada arrintaa u soo wuxuu ihi idaa jaaa nasr illah walfas suuraddaasi goortay soo degtay sheega waxaan u sheega bimacnaa sababta ay ku soo degtay iyo arrimaheedu sheega markaasay gara waayeen ragi waayanaadan cabdillahi bn cabaas buu weydiiyey rasuuli ilaahay subxaana watacaala rasuulka wuxuu u yeelay calaamad tilmaamaysa inay geeridiisu soo dhawaato oo ah haddii markaa maka uu furto dadkiina markii maka la furto quraysh laga adkaaday qabaailkii kale dhimiyeysa soo dhiibeen haddii qofqof la islaami jiray qabiil dhan oo tobneeye kunaba maalin kale islaamayey dhowr iyo labaatan ilan quraysh bay sugayna waxay lahaayeen ninkani quraysh bay ku dhashay qurayshna markaa qoom karaamala weeye mar haddii iyadii ka adkaaday waxbay noomahadna xaq bu ku taageen raac jasiira alcarabiya dha markaa ku yeel tilaabay asyaaskan markaad aragto dadkiia kooxa kooxaad inta usoo gelaya fasabbix bixamdi rabbika wastakfir hima kaana sawaaba waa calaamad tilmaamaysa saa owgeed nabigu markii ugu dambeysay sanawaadkii ugu dambeeyey ducaadaa noocaanu farabanin jiray markaasuu ana tafsiirkaa aad ku fasirtay midaan ahayn uma ogidu ku taasumaan ogi xadiiska waxaynu ka qaadanaa salaada casar iyo salaada subax inay ka fadli badan yihiin salaadaha kale waana laba salaadood dadku ay mashquulsan yihiin in lagu dadaala baynu ka qaadanaynaa dakala waa ficil maadi ficilka maadina dee wax tageedaa laga cabiraa qofkiina sunnadii weli ma gelin haddana marka waxay culimadu leeyihin waxa muxaqaqa ah ee la huba inuu dhici doono laakiin mustaqbala ayaa maadi laga cabiraa ninka sidaa sameeya ninkaasi sunnadii u galay geli doonaa ataa amr اllah amarkii ilaahay baa yimid wuu iman doonaa w macnaheedu laweli mu iman وan xudayfa abi darin xudayfa bn yaman iyo abi dr abi musa aashcarina waxaa magaciisa cabdillahi bn qays ashcariyiinta waa qabail yamaniya waa dadkii ugu hor islaamay ee u hijrooday bilaad اxabas buu ka mid aha abi musa aashcari min jihaadka aadka ugu wanaagsan bu ahaa waxa u ahaa min qur-aankana ka cod wanaagsan sidaadee nabigu wuxuu ku yidhi waxa lagu siiyey mizmaar min mazaamiiri ali daawuud daawuud oo ilaahay subxaana watacaala uu baray sida injiil loo akriyo loo akriyo zabiir iyo sawd wanaagsan loogu akriyo ee ilaahay uu mucjisa ahaan u siiyey ayaa adigana haddaad tahay abu muusa alasxari wax lagaa siiyey buku وعن حudayfa xudayfa bn yamaan alcabsi waa saaxibu sir rasuuli الlahi baa la hahdaa waa saaxiibkii sirta rasuulka oo munaafiqiinta rasuulka usheegsheegaysa ninkaa waa munaafiqa iska ilaali saa awgeed umar bnu xabaab haddii xudayfa ka qayb galatana isagaana uu ka qayb geli jiray haddii kalena iska daysa wuxuu ku takhasusay saxaabi yar waxa waa sharka oo wuxuu yihi kaana naasu yasaluuna rasuula allahi sala allahu alay can alkhayri wa kuntu asalu can shari makhaafata an yudrikani dadku maxay ahaayeen qaar rasuulka weydiiye maxay khayrka anna maxaan weydiin jirin sharka maxaan sharka u weydiin jiray anigoo ka baqanaya inuu soo gaadho sharkaas وأbي dr رضي الله تعالى عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاana وxuu ahaa إdا aawى markuu hoydo ilى firaaشhi firaaشhkiisa qaalo wuxuu odhan jiray bismika magacaaga ayaan allahuma ya allah ilaahayow axyaa ku noolaanaya waa muutaan ku dhiman rawa bukhaarي dhimashadu waa noocyo badan tahay waxaa ka mid a dhimashada hurdada waa moot yar markaa qofkii inuu soo kici doono mooyey allahu yatawakl anfusa xiina mowtiha wlati lam tamus fii manaamiha ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى qof walba inaan firaash laga soo bixin ee saa ku dhinto marka mar hadday arrintu saa tahay suurtagal tahay qofku inuu dhinto magaca ilaahay ha cunso oo ilaahay haddaan noolaadana magacaagan ayaan cunsanaya weeye adaan ku kaalmaysanaya haddaan dhintana adaan ku kaalmaysanaya ba'daas waa la isticaana bismika axyaa wa amuutu yaa allahu macnaha xadiis waa saas bismika magacaaga allaahuma ya allahu ilaahayow ayaan axyaa ku noolaanaya waa muutaan ku dhimanaya waa marka la sexanaya la akrisanaya ducada ayada وعن أبي مسعوuد cqة بن cmر الأنصاrي albdrي beder muu xaadirin dagaalkii beder lakin beder buu degey degaanka waa beder saadee ba lagu magac daraya رaضي الlahu taعaلى عanهu qal qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasulku wuxu uhi man dla عalى khayri ninka khayr tusiya falahu mil ajri faacilihi kii sameeyey kale ajarkiisuu yeelnay qof hadduu cid khayr tusiyo oo khayrkaa lagaga daydo isna kiiyo kale ayuu yeelanaya qof baa salaadda ugu yeedha salaadda ka tegi jiray markaasuu salaaddii tukaday amba cilmigaa barto amba wax kalaad khayr kalaad ugu horreyso markaasuu kugu dayday ajarkiisiyo kalaad yeelanaysa miyaa la odhanaya marka adigu hebel baa ku soo qabtay oo salaadda kuu sheegay ha lagaa geeyo qeyntiisii lama odhanayo isagana si dhamaystiran baa xoolihiisi loo siinaya kan kalena si dhamaystiran baa he loo siinaya maxaa laga qaadanaya markaa dadka khayrka inaynu tusinaa inay inaga berinoogihiisa uga wada qofka dadka waxu sheegaya isagaa dantiisa ah oo isaga dantiisood dee afar miyaanu raadinaya isagu soo asardoon maaha isagay danoogusiisa sidageed baa ay tahay dadka in wanaagga loo sheego xumaantana loo diido iyadoo ilaahay lagaga weji dalbayo wax kalena aan markaa lagu raadinaynin ummaddana in la islaaxyaabay u baahan tahay oo wax laga bedelo hana yaraysanina waxaa jirtay beri aanay dumar xisaabanay waddankeena aanay bilaadkeena joogin gabadh xisaabanay maantana maxaa dhaqan iyo caada inay dumarkooda xisaabeyn soo maa sidii khaalibka ah haddaad hargeyso kala aragto aksariyat nisaa dumarka badankooda way xisaabayen walow haddana xisaabkaa si dhaliil ha lahaado oo beriga hore gabadhi markay xisaabantahay haddana xisaabkaa dee waxyaala badano kala raaci jira lakin minka yadoo xisaaba maa laga yaabaa inay waxyaala kalaba da iska dhex gasho oo iska farabadayn ha yeeshee beri waa xisaabka lagula yaali jiray gabadha oo laga gudisa waktiyadii markaa cusbaa waxaa saa'ir meesha ka qaadanay in khayrka haddii lagu dadaalo wax la bedeli karo ma xoog baa la qaato ma gori baa la qaatay markaasaa la gabadha xijaabo waa maya de waa loo sheegin dadka soo saa maaha berigaana masaashiyaad dad dhalinyaro ay soo geli jirin maxaa keenay masaashiyaad boqolkiiba sagaashan inay noqdaan meel kasoo tagto magaalo kasoo tagto dadka ku tukanaya inay da'yarka yihiin dee da'yarku mar kasta waa nambarka ugu badan ee waddanka jooga sidaa awgeed bay wacyi gelin fara badan ku socota ayaga laftigeeda ha yeeshee diinta waa laga dagaalamaya si aynaan u dareensanayn ayuu dagaalku ugu socdaa oo gaaladu waxay fahmeen in gabar qaawan lagu sii dhex daayo muslimiinta iyo in madaafic lagu tuuro inay kaga badan tahay in gabar qaawan lagu sii daayo saasooda iyagaas oga cagkaas al-jasiira ka soo qad cala sabiil misaan dhul islaam bay ku taallaa gabadhu inay madaxa qariso lagama ogola hadhow markaa dadanka ka baxda meesha madaxa qarisa hadday doonto dacwad buu faasinaya gabadhan ujeedda laga wata madaxa loo qaawinaya reer galbeed baa wata lagu raalli gelinaya reer galbeed baa raalli gelinaya xuquuqda dumarka in badan imika gaalada ka maqalna hay-adaha aynu ka maqalna ujeeddo kale ka wataan booraan afkii laga qafulay qabarna hooseeye boqol baa halkii lagu qatay qorta soo dhigane maalmaha mugdiya laga qabsa lagu qali doono ayuu ninkii faarax miilayay caygaas marka almuhim dad fara badan ayaa ku dagan gaaladu laacay inay udhigayaan dadina uu ka sokeeya dadina uu ka sokeeya وعن ابي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير من خير تسيه فله مثل أجر فاعله لي وعن أبي رقية تميم بن عوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الدين النصيحة diintu waa naseexa dargeedu waa qulna waxaanu liman iday u tahay qaala wuxuuhi lilaahi iday u tahay walikitaabihi iday u tahay walirasuulihi iday u tahay waliaimati اlmuslimiina bay u tahay wa caammatihim dhammaantood bay utahay addiinu waa mubtada annasiixana waa khabar mubtadaha macrifaa laga dhiga khabarkana nakiraa laga dhiga alaslu fi lmubtada an yakuuna macrifa walaslu fi lkhabr an yakuuna nakira laakiin haddii khabarkii la macrifeeyo sida imika o kale annasiixa xasri buu faa'iidinayaayo diintu wax kalaba maahae waa nasiixa un wax shay diini ma jiro ilaa danu baa kugu jirta adiga wax ilaahayna amre ma jiro ilaa maslaxadeenna ku jirto wax ilaahay noo diido ma jiro e ilaa dhibkeenu baa ku jirta haddaynu la nimaadno yay tahay haddaba ilaahay bay tahay ilahay say naseexay ku tahay alla subxaanau watacaala in tawxiidkiisa la qabsado in la garto keliyooyinkiisa in la caabudo waa nasiixa lilahi marka kitaabkiisay tahay oo in kitaabka la rumeeyo in la barto in lagu dhaqmo in la isku xukumo oo kitaabka ilahay wuxuu soo dejiyay in la isku xukumoe loo xukun yimaado waa nasiixatu min kitaab rasuulkiisa in la rumeeyo oo la raaco oo lagu daydo isna waa nasiixatu min rasuuli illah a'immada muslimiinta a'immadu waa jamcu imaam imaamku waa hogaamiyaha iyo madaxweynaha qofka dadka hogaaminaya madaxweynuhu hadduu markaa diinta raaco gaaladana ilahay waa jabinaya laakiin maanta waxaa laga baq waxaase laga baqdaayo gaalada laga baqda oo haddaad sidaa tidhaahdo wallahi waa lagu soo yeerari doona wallahi cayn kala la samayn doona dabeetana waxay noqotay inay muslimiintu ku yeeriyaan iyagu sida yeela san kala yeela wax kalena maahae diintii baa laga jeestay waktiga inaan u haynin ee arrinta aad baynu faafaahin lahayn الدين دينت النصيحة قلنا نحن لمن يؤتى قال يقول لله يؤتى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين مدحنا المسلمين يؤتى دينت النصيحة وعامة المسلمين ترى يؤتى diintaynu raaxnaadaynu ku liibaanaynaa waxaynu ka leefi lahayn suqullada haddaynu diinta raaci lahayn waynu badhaari lahayn adduun iyo aakhirada diin baana dadka lagu bedeli karaaye qaacido qaado qaacidadaasoo ah alxallu huwa alislaam maxaan sheege alxal huwa alislaam xalku waa islaam haddaad meel aan islaam ahayn xal ka raadiso ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الغزل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأرمى حكم في الجاهلية دينا يا الله تحيف وريسا ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجله آيات إن نستقل ذلك allah subxana watacaala wuxuu leeyahy ahlu kitaabku hadday tawraad iyo injiil oogi lahaayeen xaggooda sariir xaggooda se waxbay ka cuni lahaayeen aayad qur'aan oo kale aan soo xusuusta alla wuxuu walow ana ahla alqur'aan aamanuu wataqow lafataxna calayhim barakaati min aلsamaaء wاlard walaakin kadabuu faakadnaahum bima kaanuu yegsibuun dadka magaalada degan hadday alla rumayn lahaayeen oo ay kala biqan lahaayeen samada barakadooda iyo dhulka barakadiisa looma furi lahayn hayeeshee way dooniyeen yaa khadnaahum bimaa kaanu yagsibuun dhaqaalahan adag iyo burburkan kale iyo gaajadan iyo sixir bararkan iyo shaqo la-aantan iyo tahriibkan iyo waxaan oo dhami maxaa sababa diintii baa loogi waayo weligeedna way soconaysa waddanku maalinuu ka dhaqaalo badan yahay ma jirto ilaa dhowr iyo tobanki marka laga soo bilaabo haddana dadku maxay kuleeyihiin shalay bay dhaanta maantaana dadku ugu sii taariib badan oo dhalinyarada lagu leeyay meeshan afrika la dhahdaa laguma noolaan karo maxaad ku noolaani waar caalamka wax la qab waar kala wad saasaa lagu leeyay waa qalsi dikri waa duulimaad xagga maskaxda ah waxaad aamintaa ilaha yurib wax ku arsaaq halka dhayru joogo bal taasin aamin adigu dabeetana sawirkeeda yala wad heli doontaayo وعن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ البر ونادى حسن الخلق وأخلاق ده ونحسن والإثم الدم بنا ما حاكا ووحي كنا نغضب في نفسك نفسك وكرهت أن عليه أن يطلع عليه الناس تذكر هنا أخبار كان بره وحسن الخلق حسن الخلق صدح ويقع سنتهايه أما الله ويقع سنة سميلة هذا الله يرانيش هي مدى مخلوق الله يرانيش هذا الله يرانيش وحوي إن الأمر كيف تقاوتنا ويجي سنقاتنا حسن الخلق مع الناسنا صدح ذا لقو سوري كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه يا بسيح الله انتنا هذا مثلا فعلي بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه أيوه بذل ماذا وكف الأذى والدلاغة الوجه إنا ضده وحترته تحت بحين إيو وحشاجة وكف الأذى بما تبين تنعيسته والدلاغة الوجه وجه قال يريد فرفته انت أتاك العقل يرى نسان لكم فسرا مرغم مخلوق لك يرحمه دعيش ذنبي بلا يا جران فرتا waxaa sii dambi hay isagoo dambi lahayn nafta ma isa ma iska daysaa dadku malaa ku arkayaan malaa laguma arkayo waxaasaad ku shaqaynaysa inay dadku kugu arkaana ma jeclin marka qalbigaada kaaga filan ba istafti qalbiga uu saxaabigu ku yidhi qalbigaagu weydiin intaana wax kalaga weydiin dambiga ka kale albiri wanaagga xusnu khuluq waa akhlaaqda wanaagsan dembigeeduba walismi dembiguna maa xaka fii nafsik waa wixii nafta ku noqnoqda wa karihta aad nacdo an yadalica calayhi الnaas وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحري المسلم قصة مسلم كاهي من من يستلم أي سبب بعدها المسلمون مسلمين من لسان يعرف في سيئ ويده تعجيز والمهاجر قصة المهاجر سبب كاهنا من هاجر وانه كهاجرة ما نهى الله عنه قال له جل متفق عليه مسلم كامل كاهي الرسل المسلم بمعنى المسلم الكامل الإيمان مسلم كإيمان دي شرمي ستريه وقفت عرب في سيادة عندي سبا لقد بدأ في سيادة في سبا لقد بدأ ايه عن دفع عائرة لقا بيني دعاوة بيني قلت النهاية لقص المال كان النهاية القوى من جبلات في كتك وقلت شيء مرفي الله تعالى كروا ميل كل الله تعالى ويتك لكن نهاية الكاسوية هو حتى في مشاه نهاية السنة منك يسوى ميش في سكبة جن حاران تستوى العمي منك الشقاء يقول يا ريو شقاء حاران وكتبته يا ربي ورابي شيء ذات حاران وكتبته وشقاء تجمعيه ninka hore oo waxa aanu samayn maayo waa xaaraan ninkaasaa muhaajira waayo nafta maxay jeceshay waxan inay salayso waana kaas ka ilaaliye walmuhaajiruba man hajara waa ninka hijrada maanaha allahu canhu alla wuxuu u diiday waxaa laga qaadanaya dadka inaan la dhibaataynin in markaa xaaraanta la iska ilaaliyo وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تدخل الملائكة ملائكة مجشة بيت جري فيه كلب أو كشره ولا صورة يسوي رسامها متفق عليه ملائكة موسى ونسوي سقشة هذا ملائكة سجل ولا شيطان لا سوى بدل إياه هذا سير جري بقى يا الله ملائكة ورستيسل هذا أي كتير سوى فلا marka in isagana maqalnay albandeer oo la dhiganayo guriga oo sawir raca gaaladuna way fahmeeno sawir mareen bay keenayaan sababintaynu ku nayno ayay sawir kusoo sawirayaan markaynu xidhano ayaa sawir lagu soo sawiray markaa muxuu noqday maa tacumu bihi lbalwa in guri waxaa laga yaaba sawir aan oolin isku toogaga joogo inaanu jirinba laa tadkulu malaa'ikatu beytin fiihi kalbun wasuur ayga in la dhaqdaana waa xaaraam nabigaa yidhi sala allahu calayه wasalam ilaa ay markaa ugaad loo haysto amba markaa loo haysto gaad ama boor lagu ilaalinayo amba xoola lagu ilaalinayo وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أدون مصره يصوم يوما مالي صومية في سبيل الله ألا درتي صومية إلا هديث ربا على الله ألا يكي تغفضية بذلك اليوم ما لنتا يدا وجه وجه سيكي تغفضية عن النار نار سبعين خريفا تضلاطا دورات معنى سبعين خريفا وحيوان أي سبعين سنة تضلاطا سنضات خريف يا دور مركا دور كستام حي فكرة سنة تومها وتضلاطا سنضات وحلقة قدر الحديث مركا السلام كفل لجيسه laba qowl bay culamadu xadiiskan ku leeyihiin qole waxay leeyihin fii sabiil illahi waxaa loola jeeda jihaadkiio ninka isagoo jihaadayo gaaladii la jihaadayo maalintaas soomaa ee isku dara labadaasi waxa uu noqonayaa ninkaa toddobaatankaa laga fogeynayo xadiiska markaas asaanu nasfiyo ku cadi waxaa kale culmo kale ihahdeen meena wuxuu koobsanaya fii sabiil illahi bimacnaa ilaahay dartii ninka u sooma yuu jihaadba ku jire maalintaasanu ilaahay dartii soomay ayaa ilaahay maanta kaga fogeynayaa almuhim soomka faralka ah iyo sunnaha ah labadaba xadiisku waa dhiiri gelinayaa qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasul wuxu ma min cabdin addoon ma jira yasuuma yowman maalin soomay fii sabiil illahi alla dartii ilaa hadduu tirada daacad allahu alla waa kaga fogeeyaa bidaalika alyowm maalinta iyada awaja wejigiisa cani naari naarta sabciina khariifan toddobaatan dooro macna sabciina khariifan ay sabciina sanatan toddobaatan sannadood متفق عليه وحديث يقول لي تضبعات في حديث دعاء هذا أنا قلت الله على دعاء السيد الاستغفار إلهي دعاء الدملات لبيه جيسته وبس الرئيسي إذن كان أخسان دونا توحيد ذا فترة قف في جنود في سنة كرسية هذا فترة إنه الله سوى نقل ذا فترة وحيا لبضا أن تضبعات في حديث هل كأسرع إلى أول ويوين الله سبحانه وتعالى وحن ويدسننا بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى إلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وما لعباده إن الله سبحانه وتعالى عمل كما كان من خالصة الدوامدي سنة وحسرة شيخي كتاب كان سوى الرئي هي علمدي سوى الدواء شيء حارسة كتبت مصغر فيه ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadkooda ha ugu daro inagana ha inagu anfaco dersi in la dhigtaa way iska dhib yartahay waxdaada soomaalida ka maamaayo sadar iyo subax keebaa badan subaxaa badan haddaad maanta idin ka sabirto wy maalin baad dhamayn doonta bukhaariga haddii aggaa laga soo bilaabo maalin baa la dhamayn doona ha yeeshee sabir baa horta loo baahan yahay qofku inaa waxbaa dhigtay laakiin aanu shagi garanayna waa mushkilada kollay dadkuna isku fahm maaha isku mustawanaanay ahayn ninkii markaa isagu dhegaystay dhegihiisa ku qaatayna waa salilah alxamdu waa khayr ninkii isagu markaa akrisanaya soo raacaynayana waa kaga sii wanaagsan yahay toddobaatan ka xadiis waxaad ku dadaashaa annaga xifdiyaan dhammaantood dhaqanna aynuu ragno iyo inay fura inoogu noqdaan kutubta kale inaynu sii wadno iyadoo culimadii iyo sheekda ay nala joogaan kollayba ma aha markaa qobaynkeediibi inay culimadii hore igu joogto ay cilmi dheereeyeen laakiin firfircoonida ayuunbaa ka qayb ka qayb qaadanaya iyo atacaawunu cala albiri wataqwa khayrkun baa laisku kaalmaysanaya o taasuna waa falilah alxamd waxaa kaloo muhiima inaad joogtaysaanaad ku dadaashaan inaad sii wadaan cilmigan isaga ah oo aydaan kala hadhin waayo waa faatixatu khayr waa bilowgii khayrka waxaad ku dadaashaa markaa haddi xitaa maalmaha kale o dhan waktigan casarka dadku waxay ku idhahdeen waa waktiga ay ugu haleelka yad yihin reer berber oo subax ayaad habeenkiiba labada way ka haleel badan yihin bal kaba soo qaad markaa habeenkii inaad tiraaqahayso hal dersi amba laba dersi oo masaajka lagu dhigo tafsiirka oo kale iyo qofkooda bal inaad xaadirto ku dadaal waayo qalbigan wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo oo masaajidka lagu ilaaliyo weligaa naftaada ha ku kalsoonaan haddaad salaadaadi waxbaad faa'idaysatay waxaa aada igu muuqatay dhalinyaro badan oo u baahi u baahan cilmiga haddana cilmiga waa saddex taasa la dhahayoo taasada ugu horaysa ninka galaa takabura uu isla weynaada la dhahay taasada laba ninka galaana oo waadax taasada saddexaad ninka galaana wuxuu ogaadaa inaan waxba garanaynba marka cilmi kuusii kordhay maxaad ogaanaysaa inta kaa naqano inay ka badan laakiin marka ugu horeysa waxoogaa yaro bilowdo oo lagu yaqaana dhalinyaradu marka waxoogaa dhowr xadiis ma dhowr kitaab yaro dhigtaan meelaha makaayadaha inay ka sheekeeyaan oo iska ee darsiga ay u baahan inaan waxba dhegeysanin waa iska macruuf waana waswaasa shaydaan shaydaanku baa halkan ka shaqala qaarkood almuhim waxaan uga jeednaa waa gabagabadeeda ha la dadaalo iminkana waxaa idiin bilaabmi doona musaabaqadii iyo tartankii xalaqaad markaa tii way ka fududa shalay taa qof kastana xadiis baa la weydiinaya lakin maanta su-aalo guudun baa la qaadanayaaoo halkana qofkan baktiyaa nasiib bay ka qaadan doona namarka usoo baxa su-aashoodiisu baa la weydiin doona marka xalqadu sidaa u fadhiisaan ay shalay u fadhiyeen